jidka siraad seef waa ka af badan yahay abu saciid alkhudri waxa uu yihi xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey balaganii annahu axaddu min asayfi waadaqu min ashacra waxa ii soo gaadhay inuu seefta ka af badan yahay hal sin oo timaha ka midana inuu ka dhuuban yahay xagga qaradiisa seefna waa ka af badan yahay weliba meesha lagu soconayaana waa jahanamo dusheeda ayuu yahay jidka caynkaasaa la maraya waa balaaq ha yeeshee axaadiis kale oo marfuuca oo abu hurayriya caaisha soo wariyeen ayaa iyaguna shawaahid u ah oo marka waxa weeye iyaguna tilmaamaya inuu yahay mid seeftana ka af badan tin timaha ka midana inuu ka dhuuban yahay xagga qarada xagga afkana inuu seefta ka afbadan yahay jahanamo dusheedaanu ku yaalla dadkoo dhamina waa maraya dadkoo dhami waa maraya marka culamada qaarkood waxay yidhahdaan gaaladu mari mayse gaalada markiiba naarta loo loo taxaabaya laakiin waxa weeye muslimiinta iyo wixii kale markaysaga ku dhex jiray ama markaysaga yani ayaa maraya kuwaasa markaysaga maraya marka korkeedu waa meel simbirirxa ah waxa uu nebigu yihi sala allahu alayhi wasalam madxadatun mazalla calayhi khaaaiifun wakaalii yani waxa uu yihi waa meel markaa simbirirxo aad iyo aad loogu simbirirxanayo weeye yani baalahan markaysaga shawkadahan markaysaga waa markaa hilibka la suro kuwaasoo kale markaysaga ayaa hareeraheeda ka laalaaba oo sidaa usoo qoolaaban bahalahan shawkadaha ee hilibka la suro ee soo qoolaaban bire ee soo qoolaaban kuwaas ayaa hareeraha markaysaga waa markaa ka suran kuwaasaa markaa dadka dafaya qaarkood intay qabtaan bay markaysa waa naarta ku tuurayaan qaarna taaban maayaan qaar kale way qaqabanayaano waa sii daynayaan oo intay sidaas markaysaga shawkadii u gasho ayay markaysa waa markaa soo doodsanaysaa oo dabeedna ay sii daynaysaa isagoo qaqabsan ayuu markaa dabeedna nabadgeliyay si neefkii daawacadu qaqabatay isagoo qaqabsan oo de waxa weeye markaysa waa markaa dhaawacyo qaba ayuu dabeedna ka baxaya famakdushu naajin buu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam mid dhaawacan oo nabaro ku yaaliin oo intay biraha tigalaan dabeedna ay sii daayeen ayaa markaa jiro haddana nabadgelay oo naartii lagu tuuray mida intay qabato markaysaa markiiba naarta ku tuuraysa o ku dalabsiinaysaa kamid a qaar inay taabanan u dhawaanayn baa kamid ah calaa xasabi alacmaal ayay siday ku qabanaysaana marka ahaaday marka waa meel dhibaato badan weeya culammadu waxay yidhaahdeen oo jidkan sira xagu haddaba ku yaalla bacdu culamaa waxay yidhahdeen jahanamo badhsankeeda ku yaalla wuruudka aayadda laynoogu sheegayana waaba gelitaan oo jahanamo dadku waa wada gelayaan ee waxay ku kala duwan yihin qaarna waa ka baxayaan qaarna kama baxayaan waana sida cabdillahi bin cabbaas uu ku fasiray oo wuruudku dukuul waxaan ahay maaha wa in minkum ilaa waaliduha ay daakiluha wuruudkuna ma noqda buu cabdillahi bin cabbaas yidhi dukuul mooyaane wax kale amaa ruuxa markaysaga muuminkaa ee quman naartii waxba yeeli mayso qabow way u noqonaysaa qabow bay u noqonaysaa oo ma gubaysa laakiin saasuu dhex marayaa naarta ra'yi waa kaasoo culamada qaarkood baa yidhi waana sida cabdillaahi ibnu cabbaas iyo laga soo guuriyey culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya jahanamo bartankeeda kuma yaallo sidaa uma dhex xulaye guudka sare ee jahanama ayaa marka uu ku yaallaa biriskaas jidka siraad ahi uu ku yaallaa marka waa jahanamo dusheeda sare wuruudkuna waa maritaanka la maraayo taas weeye culamo badanna saas iyadaa bay yidhaahdeen culamo badanna sidaasay yidhaahdeen oo siday culammadu u badan yihiin waa inuu jahanamo guudkeeda sare ku yaallo marka ruuxii yani marka ay qabato yani kalaaliibta ama shawkadahaasi ay qabtaan ee ay markaa sii dayn waayaan isagu naartuunbuu ku dhacayaa laakiin kii kale waa dul maraya ee dadku u marayaana waa kala duwan yihiin qaar baa sidii hillaac bilig yidhi u maraaya qaar baa waxa weeye sidii faras dheereeye u maraya qaar baa sidii markaysagaa nin dheereeye u maraya qaar baa sidii markaysagaa tallaabsi oo kale ku maraaya qaar baa gurguurad markaysagaa ku maraya yacni markaa qaarba nooc calaa xasabi alacmaal ayaa maritaankaasina markaa u ahaa jidka siraadna sida ay usoo aroortay ayayn markaa u rumaynayna miisaankana waa rumaynayna oo adiladu waxay inoo sheegtay miisaan inuu jiro wanadacu lmawaasiina alqisa liyawmi alqiyaama falaa tudlamu nafsun shay-a marka waxa weeye miisaano la dhigayo maalinta qiyaame inay jiraan oo dadka khayrkooda iyo sharkoodaba lagu miisaamayo sidaasa adiladu inoo sheegay miisaankaasna ahlusunna waljamaca waxay qabaan waa miisaan xaqiiqi ah oo dhab ah oo laba kafadood leh oo wax lagu miisaamay muctasilada qaarkoodoo koox lunsana ayaa waxay yidhaahdeen miisaan xaqiiqiya ma ahee waa cibaaratun can ilcadli cadaaladun baa looga jeedaa inuu tilmaan ay ka tahay laakiin miisaan dhab oo kifada leh ma aha bay yidhahdeen laakiin sida ahlusunna waljamaca qabaan waa miisaan xaqiiqiya oo kafadale wey waxaana sidaas sheegaya xadiiska saxiixa nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi xadiisu lbidaaqa yani yusaaxibu rajula min ummati yowma alqiyaama ama markaysa waxaad markaa nin ummadayda ka mid ah maalinta qiyaame lagu dhawaaqi doona ama in allaha sayukallisu rajulan lafdi kale in allaha sayukallisu rajula min ummati cala ru'uusi alkhalaa'iqi yowma alqiyaama fayunsharu lahu tiscatun wa tis fayunsharu lahu fayunsharu calayhi تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا أظلم أظلمتك كتبتي الحافظون قال لا يا رب فيقول ألك عذر ألك حسن ألك عذر أو حسن فيبهت الرجل فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقول أحضروا فيقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم اليوم فتوض قال فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة واللفظ كالنوح الشيء والبطاقة في كفة يعني كفة هي كفة واللغتان والأفصح الكسر إن كفة لا إله ذا فصح لما بدأ قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة وحديث صحيحة أهل العلم بدلنا أي صحيحية وحاكم على شرط مسلم بكم صحيحية ذهبنا ووافق الترمذي ومركز تصحيحية شيخ الألباني رحمه الله يسمونه وصحيحية مركز علماء بدن بحديث كاس مركز صحيحية طرق متعددة نوالي مركز حديث كاس وحاو التلمام لما كفدود إنه ميسان كلية هاي أي شيء لما كفدود إنه لية هاي أي مركز شيء مركز سيدة ساودت يعني وميزان حقيقي ولا بك فضود له وحسي اه ومشاهدة ولا عركية وهي سلاسية له وحنا ميزان يا علماء الله محيبة إلهي مع عمل السمية ما تتكع عمل لدى السمية بقى ما وراقه حاشيه لقو قريبا صدح بي ما لم يسامي علماء قال وحي إلهي وحنا ميزان تتكع عمل لدى السمية لفتو ذا بل لم يسامي كان وحي يدري شده أحاديث تقاركوز ولا فهمي كره إن ذاتك لم يساميه والنبي وحوي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يدن عند الله جناح بعوضة من مركا بورا أوي أيا مالنت قيامة مركا إيمانية وإلهي أكتيسا قرب كان يعني كاتي لما ميسان نقني وانا لين آذو بورا ولا في اللود بله قرب كان يعنا إلهي أكتيسا لم يسان نقل مالي مركا حديث كعلماء قاركوز وحيكدر يشلين in waxa la miisaamaya ay tahay dadka laftooda cabdillahi ibn mascuud oo kale aada iyo aad baa markaysagaa manjihiisu ama adimadiisu u dhuudhuubnaayeen markaa maalin maalmaha ka mid a maradu ka yara qaadantaa la yidhi markaasaa waxa weeye manjihiisa la arkay markaasaa saxaabada qaar ku qosleen markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu manjaha aragtaan guurta uxud waa ka culus yihiin buu markaa u guurta uxud xagga miisaanka waa ka culus yihiin buu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam marka qofka in la miisaamayo waa xadiiskaana culamada qaarkood ka qaata culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya waxaa la miisaamaya xaashiyaha sidii xadiisu lbitaaqa ba ku sugan xaashiyihii dembiyadu ku qoraayeen iyo bitaaqadii warqadii ay ku qorayd ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an maxameda rasuulullah baa miisaanka la saaraya waraaqaha in la miisaamaya xadiiskaas ka faa'idaysteen oo ka qaata culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen acmaasha laftooda la miisaamaya oo acmaasha in la miisaamaya lafteeda adilay u daliishadana waxaa ka mid ah حديثك النبي صلى الله عليه وسلم ولي بخاري صحيح كسوريين وحديثك مركز بخاري أو قدام بأيه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وحو النبي قال لك كلمة دوت وعربك أفضل ميزانك كعله إلى يكتيس لك الشعرية وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عربك وأفضل دي miisaankana waa ku culusiyi ilahayna waa jecliyi markaa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi bixamdi subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim inay miisaanka ku culus tahay baa laynoo sheegay acmaasha in la miisaamayaa laga qaatay camalada laftooda culamada qaarkood way jamciyeen oo waxay yidhahdeen isma caaridayso intaba waa la miisaamaya oo qofkaa la miisaamaya camalku la yimi aa la miisaamaya waraaqa ay ku qoraayeen acmaashiiyo malaa'igtu qortaan la miisaamaya laakiin ictibaarka iyo tixgelinta waxa leh camalka uunbaa tixgelintaa leh mid yaroo dhuuban baa waxaa dhici karta inuu miisaankiisu cuslaado mid buuran oo lafiyo luudle baa waxaa dhacaysa inuu miisaankiisu fududaado marka waxa weeye xagga tixgelinta waxa leh yani camalku siduu yahay uunbaa tixgelinta leh laakiin adilada marka waxa weeye dhammaan ha la wada camal siiyo dhammaanna ha la wada qaato marka dhammaan waa la miisaamayaa laakiin cibradu waxa weeye waa acmaasha weeyaan qawlkaas baana markaysaga ugu fiican waana sida markaysaga waxaad markaa samaxatu sheekh ibnu baaz yani marka uu doortay ahlu cilmiga kalena ay markaysaga ku tageen jamcin markaysaga adilada la jamcinayo waayo adilada in la wada camal siiya waxay ka fiican tahay in qaarkood la qaato kuwa kalena laga tago والجنة والنار مخلوقتان قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله والجنة شندا يا والنار نار مخلوقتان لبدا ولا أبورا يهدى واتشران لا تصنيان دمان مايان أبدا ولقل ولا تبيدان بابئ مايان شندا يا نار أبدا الآباد واتشريان دمان مايان بابئنا مايان فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق فإن الله إلهي تعالى كريه خلق الجنة جنة وأبوري والنار نارتنا وأبوري قبل الخلق خلق يكوه إنسان مخلوقات كلا أبورين أي جنة إيا النار تأبوري وخلق لهما أهلا جنة إيا النار تمد والباء إهل جلاية أيه أبوري وجنة نعيد بالله أبوري نار تنعيد بالله أبوري فمن شاء منهم قودونو يغا كمدا إيه إلى الجنة فضلا ku doono iyaga ka mida yani markaysa waxaan markaa waxa uu rabbi qabadsiiyaa ama geliyaa ila aljannati xagga jannada oo uu ka yeelaa xagga jannada ayuu ka yeelaa fadlan minhu gallad iyo nicmayn xaggiisa ka ahaata waman shaaa minhum ila annaar ku doono iyaga ka midana xagga naarta ayuu u yeelaa oo bimacnaa waxa weeye u kaxeeya cadlan minhu cadaalad xaggiisa ka ahaatay uu ilahay sidaas yadaa u yeela وكل يعمل لما قد فرغ له mid kastaba wuxuu camal falaya oo samaynaya oo u shaqaysanaya wax laga faaruqay oo hore loo qoray wasaa'irun ilaa maa khalaqa allah ilaa maa khuliqa lahu waxaanu u noqonayaa wixii loo abuuray buu u noqonaya waalkhayru waasharu muqadaraani cala alcibaad khayrka iyo sharkuna waxay yihiin qaar addoommada loo qadaray weeyaan oo hore loogu qoray waxa uu sheekhu markaa inoo tilmaamayaa jannada iyo naartu inay siday ahlu sunna waljamaaca qabaan ay tahay markaa qaar jiraya oo aan dhammaanaynin oo aan baaba'aynin abadal aabaad jiraya inay markaa jannada iyo naartu abuuran yihiin oo ay hadda jiraan ahlu sunna waljamaaca waa qabaan ahlubidca qaarkood baa waxay qabaan naarta iyo jannada weli lama abuurin laakiin ilaahay maalinta qiyaame ayuu jannada iyo naarta abuuri doonaa bay yidhahdeen laakiin hadalkaasi waa baatil ahlu sunna ma qabo ahlulbidca ayaa qaba qaar ahlulbidca ka mida ayaa qaba laakiin ahlu sunna waljamaca waxay qabaan in jannada iyo naartu hadda jiraan oo ilaahay hore u abuuray adilo badan baana u daliila oo jannada markuu ilaahay sheegaya waxa uu yidhi uciddat lilmuttaqiin uciddat liladiina aamanuu billahi warasulih yani waxa wey naarti inay jannada inay diyaarsan tahay baa laynoo sheegay naartana saas in laeg baa laynoogu sheegay uciddat lilkaafiriin baa naarta le waa la diyaariyey oo naarti waa diyaarsanta oo gaaladaa loo diyaariyey jannadana mutaqiintaa loo diyaariyey baa layidhi waxa kale oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay jannada iyo naartu inay markaa doodeen doodaa ay doodeenna waxay tilmaamaysaa dee inay jiraan waxaa kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay markii la dheelmiyey inuu jannada iyo naartaba soo arkay sidaas yadaa buu tilmaamay inay jiraan bay kutusinaysaa abuuran yihiin waxaa kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay inay naartu ilaahay u cabatay oo ay tidhi ilaahayo kulkaygii baa batayoo yacni qaarkayba yani markaa anigii baa iscunay markuu kulku iga tiro batay baan anigu iscunay markay ilaahay u cabatay ayuu ilaahay wuxuu u yeelay waktiyo ay neefsato markaa qabowga ugu daran ee adduunyada aad ku haysaan waa qabowgii naarta kulka ugu daran ee adduunyada aad ku helaysaanna waa kulkii naarta waa neeftii ay neefsatay oo naartu ma qayb qabood bay leedahay ha laba qaybood weeyaan oo qayb kulul oo kulkeedu uu xalaagayo oo bimacnaa waxa weeye aada iyo aada ugu cadaab badan yahay ciddii gashaa markaysagaa ma dhimate yacni kulkeedu aada iyo aada u daran yahay iyo qayb qabow oo qabowgu markaysagaa uu tayndhaaf yahay qabowgu hadduu markaysagaa bato dee waxa weeye kulkii markaysaga waa iska shabaha fana waxaa dhici karta markaysaga qofku inaanu xataa waktiyada qaarkood qabowga daraanshihiisa inaanu kala garan wuxuma qabowga mise waa kul marka waxa weeye inay naartii labada qayboodba leedahay qayb kulul iyo qayb qabow bay ku tusinaysa marka calaa kulli xaal adiladu waxay inoo sheegaysaa in jannada iyo naartu labaduba ay jiraan adilo badan baana ku soo aroortay qolyaha markaa yidhi waxa weeye jannada iyo naarta aakhira la abuuri doonaa waxay cuskadeen oo daliishadeen in aakhira la abuuri doono waxaa noogu daliila waxyaalaha qaarkood oo jannada lagu beerayaa laynoo sheegay iyo waxyaalaha qaarkood oo laga dhisayo oo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay jannada markaysa waxa markaa waxyaalaha wax yani markaa beerta jannada markaysa wax lagu beerayo inay yani sababto subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha ila allah allahu akbar inay khiraasu ljanna tahay marka jannadii haddii la yidhi waxbaa lagu beerayaa oo camalu qofku la imanaya sababaya in jannadii wax loogu beero waxay ku tilmaamaysaa in dib laga tirsiin doono waxay kaloo daliishadeen rabbi bni lii cindaka baytan fi ljanna laakiin culammadu waxay yidhaahdeen calaa kulli xaal taa ay daliishanayaan wax daliili uguma sugna adiladii horena waxay ku caddahay jannadu inay abuurantoo jirto iyo naartuba sidaas iyadaabay ku caddahay taasina ma diidayso waxyaalo jannadii lagu soo darisiiyo oo lagu kordhiyo jannadii waa jirtaayo waxbaa lagu kordhinaya waa waa macna laakiin maba jirto taasi wax jira maa siyaado way aqbashaayo wax waa lagu kordhiyaa laakiin jannadu markaysaga waa abuurantoo asalka jannadu waxay tahay makhluuqa markaa weeye oo waa la abuuray oo ilaahay horuu u abuuray sidaas iyadaa weeye adilo badanna waa leeda waa midda labaad ee masalada kale uu sheeku ka warramay waxay tahay jannada iyo naartu mid walba ilaahay cid buu u abuuray jannadana dad baa loo abuuray naartana cid baa loo abuuray oo nebigu waxa uhi sala allahu alayh wasalam icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah shaqaysta mid walba waxaa loo fudaydinayaa wixii loo abuuray kii khayr loo abuuray iyo janno khayrkaa loo fudaydinaya kii markaa naar loo abuuray iyo shar naartaa loo fudaydinaya iyo camalkii ahlu sharka camalkii markaysa ahlu naarka ayaa loo fudaydinaya waxaa kaloo ilahay yihi walaqad dara'naa lijahanama kaiira min aljini walinsi lahum quluubun laa yafqahuuna biha marka waxaa laynoo sheegay in jahanamo qaar loo abuuray inay jiraan jahanamo qaar loo abuuray inay jiraan ayaa laynoo sheegay marka sidaas aawadeed dadka waxa weeye qaarna janna loo abuuray qaarna naarbaa loo abuuray oo haddii la yidhaahdo daliil kale wuxuu inoo sheegayaa dadkao dhan ilahay cibaadadiisa in loo abuuray oo ilahay waxa uhi wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun jinka iyo insiga waxaa loo abuuray ilahay inay caabudaan keliya marka sidee laysu waafajinayaa qaar baa naarta loo abuuray iyo camalka ahlu naarka iyo dhammaantood waxaa loo abuuray cibaadada ilaahay caabudayaan oo camalkii ahlu jannaha ah culammadu waxay yidhaahdeen laamutacliilka la yidhi waxaasaa loo abuuray ayaa waxa weeye kale laba micno ah oo laamutacliilka iraado wax la yidhaahdaa laga dhadhansanaya oo doonis ah iraad ilahna waxaa loo qaybiya cinda ahli sunati waljamaca iraada qadariya kawniya wa iraada sharciya amriya iraado qadari ah iyo iraado sharciya labadaasaa loo qaybiya marka waxa weeye qaarna ilaahay qadar ahaan waxa uu la doonay jannada iyo camalka ahlu jannaha qaarna qadar ahaan ilaahay waxa uu la doonay naarta iyo camalka ahlu naarka ama sharci ahaan dhammaantood waxaa laga wada doonay yani inay markaa la yimaadaan cibaadada ilaahay iyo iimaanka iyo camalka wanaagsan dhammaantood ay la wada yimaadaan baa laga doonay midna waa lala doonay midna waa laga doonay waxa laga doonay waxa weeye waa waxa wanaagsan oo iimaanka iyo camalka saalix iyo ilaah cibaadada ilaahay la caabudayo baa khalqigoo dhan laga wada doonay mukalafiinta ajiniyada waa laga wada doono idinkaa la yidhi la kaalaya ilaahay baa idinka raba oo idinka doonaya oo idin amray ee la kaalay oo ilaahay rumeeya oo caabuda oo cid kale hala caabudina taasi wuxuu ka wada doonay khalqigoo dhan cibaadada isaga caabudaya taana waxaa lagu fasiraya wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbudu ama wuxuu la doonay waa iraadada qadariga ah qaarna camalka ahlu jannaha ayuu la doonaya jannada qaarna camalka ahlu naarka iyo naarku la doonay marka yani waxa wey khalqigoo dhan waxbaa lala doonay yani midba waxbaa lala doonay oo midna khayr baa lala doonay midna shar baa lala doonay waa iraadadii qadariga ahayd khalqigoo dhanna waxaa laga wada doonay cibaadada ilaahay keliga ay caabudayaan oo camalkii ahlu jannaha marka ha isku qaldin waxa dadkoo dhan laga wada doonay iyo waxa qaarkood laga doonay ha isku qaldin labadi isma caaridaya qadar ahaan ilaahay wuxuu u qoray qaar badani inay naarta gelayaan oo camalka ahlu naarka la imanayaan laakiin haddana waxaa la amroo laga doonay inay iimaanka iyo camalka saalixa la imanayaan taasina ma keensanayso inay markaa yani ijbaar iyo wax lamidi inuu jiro yani ma keensanayso marka taasna saasaa lagu xambaaraya iraadada waxa lagu fasiraya iraada qadariya iraada sharciya baa lagu kala xambaaraya wuxuu kaloo sheikhu inoo sheegay inaynay markaa jannada iyo naartu inay abadi yihiin oo weligood ay jiri doonaan oo aynay baaba-ay adilada inoo sheegaysa jannada iyo naartu inay weligood jiri doonaan oo abadi yihiinna waa fara badan yihiin adilo badan ayaa ku soo arooray oo tilmaamaysa ku soo aroortay oo tilmaamaysa khuluudka jannadu waarayso iyo khuluudka ay naartu waarayso labaduba waa abadi ahlu sunna waljamacana waxay qabaan jannada iyo naartu inay abad yihiin abad alaabaadna ay jirayaan aynay baaba-ay masaladaasna waxa weeye sancaani baa risaalo ka qoray oo cidda tidhaahda jannadu waa dhammaanaysaa wakti ay dhammaatay waxaan leeyahay ujeedaa naartu waa dhammaanaysaa cidda tidhi yani marka jannada la iskuma khilaafin inay abadi tahay oo weligood ay jirayso weligeed jirayso laakiin bacdi baa yidhi markaysaga naartu waa dhammaanaysa laakiin qawlkaasina wuxuu yahay qowl baaila oo daciifa weeye oo baaila weeye adilada ka hor imanaya labada midnaba dhammaan maaya labaduba waa abadi jannaduna abad alaabaad waa jiraysa naartuna abad alaabaad waa jiraysa gaalada iyo munaafiqiintuna weligood naarta waa ku jiraya marnaba laga saari maayo marnaba laga khafiifin maayo marnaba yani naartu dami mayso oo markaa gamaari mayso marnaba baktiyi mayso marnaba markaa isbedeli mayso oo wakti markaysagaa inay naartu waxba yeelayn ama iyagu ay baaba'ayaan ama laga saarayo ma gaadhayso abaail weeye wixii saas khilaafsan sidaa wixii khilaafsani waa hadal baail wey bacdi markaysa waxaan markaa ayaa waxay yidhaahdeen naarta markaysa waxaan markaa waa waa baabi'i doontaa oo waxa weeye markaysagaa dadkao dhami waxay ku dambaynayaan markaysagaa jannada hadalkaasi waa baail waayo markaysaga waxaa naarta dadka ahlu naarka ee naarta lagu cadaabaya labay u qaybsamaan qaar waxa weeye qubsigooda iyo xumaantoodu waa qaar in laga daahiriyo oo laga nadiifiyo ayaa naarta loo geliyey oo wax wanaagay leeyihiin oo waa kuwa muslimiinta ay markaysa waxaa markaa tawxiidka iyo iimaanka ku dhintay hase ahaatee fisqigooda iyo xumaantooda darteed naarta loo geliyey litadhiir baa loo geliyey kuwa waa laga saari doonaa nabiguna waxa ui sal allahu alay waslam yukraju min annaari man kana fii qalbihi la ilaha ila allah man qala la ilaha illa allah wa fii qalbihi mihqaalu darati min iman yukraju min annaari man qala la ilaha ila allah wa fii qalbihi mihqaalu darati min iman naarta waxaa laga bixin doonaa kii laa ilaha ila allahu yidhaahda qalbigiisana gooricaso in la eg oo iimaani ku jirto naarta waa laga saari doonaa ku waari maayo ama gaalada iyo munaafiqiintu iyagu wax daahirin ah iyo nadiifina ma aqbalayo ma aqbalaya muminka isagu waa nadiifsamaya muminkii naaqisul'iimaanka ah ama muslimka ah waa dahirsamaya waayo marka isagaa dahaaru marka asalkiisu waa inuu daahir yahay laakiin qurun baa markaa ku sugan qurunkaa naartaa lagaga soo jaraya lagaga soo nadiifinaya isagoo nadiifaada jannada la gelinayo gaal iyo munaafiq nadiifsami maayaan haddii la yahaha gaal iyo munaafiq baa la nadiifinaya dee hadday waxay noqonaysaa in la yidhaahdo dee se xaraan maydhaya saxaro miyay maydhmaysaa saxarada iyadoo saxaro ah ayaan in kastoo reebayaayo inta kale aan ka maydhaya ee nijaasada ah dhammaanteed waa wada nijaasa iyadoo baaba'da mooyaane dee marka ma nadiifsamayso saxaro ma nadiifsamayso sidaa saxaro u nadiifsamaynin ayaa gaal iyo munaafiqna aan u nadiifsamay marka naarta waa abadi weligood waa ku jiray adilada inoo sheegaysa inay naarta ku waarayaana waa badan tahay ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها marka waxa weeye nusuus fara badan ba waxay sheegayaan qunuudka ay naarta ku waarayaan bal ee abad ahaan inay marka abad al-aabaad ku jirayaan ayaa markaa nusuusta ay sheegaysa nusuustu ay markaa sheegaysa axaadiista hadday tahay iyo hadday aayaadka qur'aankaa tahay intuba markaysaga waa tilmaamay ilaahina waxa u ihi kullamaa khabat zidnaahum saciira mar kastay naartu gamaarto goor kastay gamaarto olol baa loo siyaadinaya baa layihi marka wakti ay ololkeedaasi nuqsaamaya ma jiro walahum cadaabun muqiim gaaladu cadaab daa'imay leeyihin waxaa kaloo ilaha yihi laa yufataru canhum wahum fiihi mublisuun yani laga khafiifin maayo cadaabkaas waxayna yihiin qaar ku quustay gudaheeda oo khayrba ka quustay waxaa kaloo ilaha yidhi falan naziidakum ilaa cadaaba gaalada waxa la cadaab waxaan haydin siyaadin may waxaa kaloo ilaahay yidhi khaalidiina fiiha abada waa ku waarayaan markaysaa markaa weligood waa ku waaraya abad alaabaad waa ku waaraya waxaa kaloo ilaahay yidhi wamaa hum bikhaarijiina minha qaar ka baxaaya markaysaga naarta maaha wamaa hum bikhaarijiina min annaar naarta qaar ka baxaaya maaha laa yadkhuluuna aljannata xataa yalija aljamalu fii sami alkhiyaar gaalo markaysaga jannada geli mayso ilaa awrku irbadda daloolkeeda uu ka duso awr miyay suuragalta irba daloolkeed inuu maro iyadoo irbad ah ma dhici karto sidaa awrku aanu u mari karin irba daloolkeed baan gaalana inay naar gash inay janno gashaa gaalana inay janno gashaa inay u suuragalahay marka adilada sidaas inoo tilmaamaysa calaa kulli xaal waa badan tahay abadi ahaan markaysaga abadna waa laynoo sheegay oo mar fara badan baa laynoogu tilmaamay inay abad alaabaad ku jirayaan naartaas jannada markaysaga nusuusta inoo sheegaysa in markaysaga jannada in lagu waarayo oo aan markaysaga marnaba laga baxay laga baxaynin ukuluhaa daa'imun wadilluhaa waxaa kaloo ilahay yidhi ina hada la risquna maa lahu min nafaad waxaa kaloo ilahay yidhi wamaa hum minha bimukhrajiin qaar laga bixinaya ma aha yani waxa weeye nusuusta abadiga sheegaysaana waa fara badan marka calaa kulli xaal waxa weeye jannada iyo naarta waxa weeye khuliqataa lilbaqaa inay weligood jiraan baa loo abuuray marnaba baabi'i maayaan haddii la yidhaahdo oo waxaa soo aroortay aahaar yani saxaabada qaarkood laga sheegayo oo tilmaamaysa wakti ay naartu isgaraacaysaa inay jirto aan axad ku jirin taa waxaa laga jawaabo la yidhi axaadiistaas ama aahaartaa saxaabada laga sheegaya cumar iyo kayrkii may asixin ee waa daciif wax sugan ma haddiiba laga soo qaado inay sugan tahay oo ay markaa sugnaato haddii laga soo qaado waxaa lagu xambaarayaa dabaqada mu'miniintu ku jiraan bimacnaa muslimiinta ama mu'miniinta naaqisuu iimaanka ay ku jiraan ayaa lagu xambaaraya ama kuwa waxa weeye gaaladu dabaqaday ku jiraan ma maranayso ee weligeedba waxay noqonaysaa dabaqada markaysaga gaaladu ay ku jiraan mid buuxda iyo munaafiqiinta ama dabaqada markaysaga waxaa marka ay ku jiraan muminiinta naaqis imaanka ama muslimiinta markaysaga fasaqada ah dabaqada ay ku sugan yihiin dabaqada waxa markaysaga waa laga soo saaraya dadka ku jira oo ku waari maayaan marka marka hore ma sugna aasaartaas labisa ahlu naari fi naar ka qadri ramli caali lakana lahum cala dalika waqtun yukrajuuna minha ama yarujuuna yakrujuuna fiihi yani waxaa lagu xambaaraya aahaartaas ma asixin lakin hadday sugnaan lahayd dabaqada markaysa waxaan marka ay ku jiraan muslimiinta waa lagu xambaaraya oo muslimiinta ahlukabaa'irki naarta ku waari maayaan waa laga soo saaraya marka waxa weeye aahaarta waxba kama sugna haddii la yidhahdo oo aayaadka qaarkooda laga daliishanayo ayaa jira ama laga daliishan karo naartu inaynay abadi ahayd iyo jannaduba oo waxaa ka mid a faama aladiina shaquu fafi nnaari lahum fiiha zafiirun washahiiqa khaalidiina fiiha maa daamat asamaawaatu waalardu ila maa shaaa rabbuk ina rabbaka facalu lima yuriid iyo laabisiina fiiha axqaaba baa lamid a yani markaa waxa weeye taas oo kale ayaa iyaduna markaa lamid a qaala annaaru maswaakum khaalidiina fiiha ila ma shaء allah marka waxa weeye nusuustaa ku xidhaysa ama aayaadkaa ku xidhaya ilaahay mashii'adiisa oo ilaahay oo doono mooyaane si kale laydinka saari maayo ee waa ku waaraysaan haddii kale maxaa lagaga jawaabaya culammadu waxay kaga jawaabeen jawaabo dhowra shanqiiduguna waxa markaysaga yani masaaisha uu ku sheegaa dafcu iham lidiraabka ayuu si fiican masaladaa ugaga hadlaa markuu yani marayo aayadda qaala annaaru matwaakum khaalidiina fiiha ila ma shaa allah aayadda tafsi yani marka ayuu ku keenaa iyo aayaadka kale jamcinta la jamcinayo fi suurati lancaam min suurati lancaam yani marka dafcu iham lidiraab gaar isagoo u daabacan waa jira isagoo markaysaga mujalladka sobnaad ku jirana yani waa jira ee abwaa bayaanka marka waxa weeye jawaabaha laga jawaabay waxaa ka mid a in la yidhaahdo ilaahay hadduu doono ayuunbaa laga saarayaa baa la yidhi laakiin adilada kale marka la eego waxaa marka halkaa ka caddaanaysa inaanu ilaahay doonaynba gaalo iyo munaafiqiin inay naarta ka baxa ee waxa uu doonay uun inay naarta abadal aabaad ku waara sidaa waa laga jawaabay waxaa kaloo lagaga jawaabay in la yidhaahdo waxaa markaysagaa lagu xambaarayaa inuu ilaahay doono inuu ka siyaadiyo intay samaawaadka iyo dhulku jiraan siyaado markaa ka sii badan oo wakti ah inuu ilaahay doono mooyaane kollayba waa ku jirayaan inta cirkiga dhulku jiro in la eg sidaana waa lagii taasina abadinimadii ma diidayso bay culammadu tilmaameen sida zaadulmasiirkuna marka uu ku sheego aayaadka min suurati lhuud yani markaa tafsiirkeeda uu ku keeno mufasiriinta qaarkoodna ay markaa keenaan oo ay sheegaan marka waxaa loo raajixi doonaa dafcu iham lidiraab yani suurat lancaam markuu fasirayo aayadda qaala annaaru matwaakum khaalidiina fiiha ila ma shaa allah waxaa kaloo loo raajici karaa yani risaalada markaa yani rafcu lastaar yani markaa liibطaali adilati alqaa'iriina bifana'i nnaar waxaa kaloo xusid mudan waxaa caanbaxday ibnu taymiya inuu qabo iyo ibnu lqayim naartu inaynay waaraynin warka noocaase markaa laga sheegayo ibnu taymiya ibnuqayim culamada qaarkood waxay caddeeyeen inaan markaa wax jira aynay ahayn ay markaa wax ka sugan aynay ahayn oo ay been tahay ibnu maanicna waxau odhanayaa tacliiqaadka uu ku leeyahay daxaawiyada waqad nuqila can bacdi alculamaai asaalifiina alqawlu bifanaai nnaar wanusiba dalika ila shaykh lislaam ibni taymiya walakinahu lam yahbut canhu warkaasi wax ka sugan ma aha ibnu taymiya wakadalika tilmiidu ibnu lqayim basada alqawla fi hadi lmas'ala fi kitaabihi shifaau lcaliil waxaadi larwaax walakinahu lam yajzim bifanaai nnaar muu jazmin oo waxa weeye sida nawaaley sida nawaaley qolo weliba waxay daliishatuu sheegay laakiin muu odhan saasaan markaysagaa qabaa inay dhammaanayso ayaan qabaa muu odhan bal qaala bacda an dakara akthara min cishriina daliila cala dalika in qiila ila ayna intaha qadamuka fi hadi lmas'alati alcadiima qiila ila qawlihi tacala ina rabbaka facaalu lima yuriid marka waxa weeye haayada waxa ku sugani waxay tahay waa inuu ka tawaqufay ayuunbaa ku sugan laakiin wax intaa ka badan oo ah markaysaga masalada inuu ku tegay oo doortay kuma jiro ibnu taymiyana waxa uu leeyahay kitaab uu markaysaga yani ku radiyo yani masalada fanaagun fanaau naar naarta iyo jannadu inay markaa dhammaanayaan oo baaba'ayaan cidda markaa qabta uu ku radinayo ayuu leeyahay fataawihiisana waxaa ku taalla mawaadic uu ku tilmaamayo jannada iyo naartu inay abad yihiin oo weligood aynay markaa dhammaanayn oo baaba'aynin ee weligood ay jirayaan baa ku sugan walakinahu saraxa fi kitaabi ilwaabil isayib ana aljannata wannaara laa tafnayaan ibnulqayim laftiisu kutubtiisa qaarkooda waabil sayib ka mid yahay kitaabka adkaarta ah waxa uu ku sheegay jannada iyo naartu inay weligood dhammaanayn wa ana annaara alatii tafna naaru cusaati lmuwaxidiin naarta dhammaanaysaana inay tahay naarta waxa weeye cusaada muwaxidiinta ama muslimiinta kuwooda fasaqada lagu cadaabayo inay naartaa tahay ta dhammaanaysaa laakiin dabaqada markaysa waxaa lagu cadaabayo gaalada iyo munaafiqiintu inayna weligood dhammaanaynin sidaas iyada ah ayuu markaa sheegay marka calaa kulli xaal mucaasiriinta markaysaga sheekh ka midna waxa uu ka qoray oo xarbi la yidhaahdaa yani musanaf uu markaa taxaddi ku markaa samaynayo oo uu leeyahay markaysa waxa markaa inaba yani waxa weeye wax ka sugan oo ibnuqayim iyo ibnu taymiya ay yidhaahdeen labada shiikh ay yidhaahdeen jannada iyo naartu ama naartu waa dhammaanaysaa wax jira ma aha arrinka noocaasa cidda isbaatinaysana waxa weeye waan ku caraynayaa bal car ha keenaan meel ay warka noocaasa ku sheegeen haayada waxaa ku sugan waxay tahay inay waqtiyada qaarkood ka tawaaqufeen hadal kale oo khilaafsanna waa leeyihiin oo ay jasminayaan naartu inaynay dhammaanaynin marka calaa kulli xaal wax sugan ma aha nisbaynta loo nisbaynayo ibnu taymiya iyo ibnuqayim waxaa loo nisbaynayaa wax markaa sugan ma aha oo ku saabsan naartu inay dhammaanayso
marka calaa kulli xaal intaas buu markaysa waxaan markaa uu tilmaamay waktigina waxaad moodaa inuu dhacayalkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان جنة يا النار طلبت ووالا أبوري وهد واشران هرال وأبوري إما أنت قيام قار لأبوري معها وأن هد تشيرين معها هرال وأبوري وديار سيهين واشران لا تفنيان أبدا ولغض مان مايان ولا تبيدان بابئ مايان ولغض فإن الله تعالى إلهي كري خلق الجنة والنار جنة النار تبوا أبوري قبل الخلق خلق كهرب أبوري وإنت أنا مركا بني آدم كأيو أنا أبورين شنكي إنسي قبل إنت أنا أبورين كهر أيو أبوري آه وخلق أهلا جنة يا النار تلبدا وحو أبوري إهل بو أبوري وقلت لك لإني قلان وقدري فمن شاء منهم خذونه يركم إذا إلى الجنة أي جعل مصيرهم إلى الجنة وحكي إلى مركز مصير كودا جنة حق إلى يكي إلى فضلا منه قلب حق سابو سلا أغيالا درتين ومن شاء منهم كودونو يغا كم إذا جعل مصيرهم إلى النار مصير كودا وحوكي إلى أما جعلهم صائرين قار مركز يعني يعني قبنا يكي إلى النقنا إلى النار حق النار مركز قار أكع يكي إلى أما مصيرهم مصير كودا وحكي إلى النار حق النار ماشي كودا بين أيام ayuu naarta xaggeeda ka yeelaa cadlan minhu cadaalad xaggiisa abuu taasna markaa u yeelaa oo cidda uu cadaabayna dulmi kuma cadaabine cadaalad buu ku cadaabay cidda uu janneeyeyna raxmad xaggiisa iyo fadli iyo gallad ayuu ku janneeyey acmaashuna sabab inay yihiin kama badna oo waa sababun weeyaane wax intaa ka badan ma ahao jannada iyo markaysagaa camalku isuma dhigmaan ee waxay tahay fadligii ilaahay iyo raxmadiisii ayay markaa camallada wanaagsani qofka yani u sababayaan ilaahay fadligiisii inuu markaa helo iyo raxmadiisii labada markaa xadiisee soo aroora ee xadiisna uu tilmaamayo yani iclamuu annahu lan yadkula axadu minkum aljannata bicamalihi xadiiskaas iyo aayaadka tilmaamaya tilka aljannatu alatii uuristumuuha bima kuntum tacmaluun labadaa ba-ood midna xadiidka ku jirto midna markaa aayaadka qaarkood ku soo aroortay culammadu waxay yidhahan iscaaridi maayaan ba'da la nafyinayaa waxa weeye waa baau lmuqaabalati waalciwaad oo waxaa laga tilmaamayaa jannada iyo camalka aad samaysay isuma dhigmaan baa laga tilmaamaya ishtaraytu kada bikada waa ba'da la yahaa bau lmuqaabala waalciwaad oo ba'du macaani kala duwan bay leedahay ba'da la sugayaana waxay tahay waa baau sababiya waa ba'da baau sababiya la yidhaahdo oo sababnimaha loo sugayaayo jannadii camalku sabab buu u yahay ee uma dhigmo camalku jannada uma dhigmo sidaas iyadaaba ahlucilmigu yani ku kulmiye wa kullun yacmalu limaa qad furiqa lah mid kastaaba wuxuu u camal falayaa limaa qad furiqa lahu wax laga faaruqay oo hore markaysa waxad markaa loo qoray wasaa'irun ilaa maa khuliqa lah waxaanu ku dambaynayaa oo qabanayaa wixii markaysa waxaad markaa u ahaanayaa yani wixii loo abuuray mid markaysa waxaad markaa xaggiisa ayuu markaa qabanaya oo u noqonaya waalkhayru washaru muqadaraani cala alcibaad khayrka iyo sharku mid waliba addoommada waa loo qadaray wabilqadari khayrihi wa sharihi waa ka xadiidkii markaysagaa jibriil ku soo aroor walistiaacatu alatii yajibu biha alficlu walistiaacatu awooddii allatii taasoo yajibu biha alficlu yajibu an yaqacu wajabadani tan waa tii macnaha waqaca la micno ahaydee tii faral ka ahayd ma aha fa idaa wajabat junuubuha ay waqacad baa looga jeedaa walistiaacatu alatii awooddii iyadu yajibu biha alficlu an yaqacu biha alficlu ficilku uu ku dhacayo oo min naxwi min naxwi tawfiiqi waafajintoo kale ahaatay aladi kaasoo tawfiiqa ahoo laa yajuusu aynay bannaanayn an yuusafa almakhluuqu bihi in makhluuq lagu sifeeyaa aynay bannaanayn takuunu maca alficli ficilka waa wehelisaayoo la jirhkeeday awooddaasi ahaatay kama horrayso oo horteed mid lahaya ma aha waama alistiaacatu awooddii miyaa oo min jihati sixati xagga markaa caafimaad qabka iyo fayaqabka ahaaday iyo walwusci xagga markaysagaa karaanka ahaaday iyo watamakuni xagga markaysa waxaan awoodista ahaaday ficilka in la tamakuni karo oo la samayn karo wasalaamati alaalaati aaladaha lagu samaynaya asbaabta lagu samaynaya yani markaa inay yihiin markaa qaar fayaqaba aalada waxaa la yidhaahdaa waa markaysaga yani waxa ficilka lagu qabto ayaa la yidhahdaa aala ayaa aalaad lagu jamciyo aalaadkii ficilku wuxuu u baahnaayo lagu qabanayo inay fayaqabaan oo haddii taagni ficilku u baahan yahay adimadii la iska taagi lahaa iyo dhabarkii markaysaga inay faya qabaan oo qofku is istaagi karo fahiya qabla alficli taasi ficilka waa ka horaysa wa bihaa yatacallaqu alkhitaabu iyadaa markaysaga khitaabka uu ku xidhan yahay oo khitaabu takliifku awoodda uu ku xidhan yahay waa awooddaa tamakunka ah iyo caafimaad qabka iyo aalaadkii ficilku u baahnaa ee lagu qabanayay inay faya qabaan waa aalaadkii xisiga ahaa waxyaalihii xisiga ahaee lagu qaban lahaa wahuwa kamaa qaala tacaala waxay ahaatay siduu markaa wuxuu ahaaday sidii ilaahay uu yihi laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilaahay ku kelifi maayo ilaa wuscaha awoodeediyo karaankeeda mooyaane wax kale ilaahay ku kelifi maayo ee naf walba waxay awoodi karayso ayuunbaa lagu kelifay waxaynay awoodi karaynin laguma kelifin waxa uu halkan sheikhu inoogu tilmaamayaa ahlu sunna waljamaaca inay qabaan qudrada iyo istiaacadu laba nooc inay tahay nooc ficilka ka horeeya oo takaaliiftu ku xidhan tahay iyo nooc ficilka markaa la jirkiisa ahaaday oo aan ka horaynin oo ficilku ku dhacay sidaas iyadaa baa layihaha amaa ahlulbidacu laba qowl bay leeyihiin qolo waxay yidhaahdeen waa qadariyada iyo muctasilada iyo kuwa la midka ee waxay yidhaahdeen awoodda iyo qudradu waa mid keliya istiaacada iyo qudradu waa hal mid laba ma aha taasina ficilka waa ka horaysa oo ficilka aan jirin ayaa qudrada iyo istiaacadaasina jirta qolo kalena waxay yidhaahdeen oo waana sida ashaacirada badankooduna ay ku tageen waana sida ashaacirada badankooduna haalibkooduna ay ku tageen oo waxay yidhaahdeen awooddu waa hal mid awooddaasina waxay iyaduna ahaatay ficilka la jirkiisa kama horayso oo horteed mid la helayo ma aha horteed mid la helayo ma aha laakiin sida ahlusunna waljamaaca ay qabaan istiaacada iyo qudrada waa inay laba nooc tahay noocna musaxixaa la yidhaahdaa noocna muujibaa la yidhaahdaa nooc ficilka waa ka horaysaa noona noocna ficilka kama horraysa inla jirkiisay dhacdaa nooc takaaliiftaa ku xidhan noocna takaaliifta kuma xidhne waa tawfiiqa iyo saloonsiinta iyo waafajinta wey oo takliifku iyada kuma xidhno sidaas baana markaysagaa sawaab ah loo kala farqiyo waana sida abu jacfar aaxaawi uu kala farqiyo ashaaciraduna masaladan waa isku khilaafeen jamaahiirtoodu waxay mareen oo badankooda ahi inay qudradu hal mid tahay ficilka la jirkiisana aha ahaatay imaamulxaramayn isagu waxa uu maray inay istiaacadu ficilka ka horayso qaar kulmiyey oo labada markaysa waxaan istiaace uu shiiku sheegayo abu jacfar aaxaawi maray oo sugayna waa jiraan oo iyaguna ashaacirada ka mid ah qaar iyaguna sugay oo ashaacirada ka mid ah oo tilmaamay laba nooc inay tahay istiaacadu noocna ay tahay nooc ficilka ka horeeyo noocna ficilka markaa la jirkiisa u ahaaday waajib waana sida sawaabka ahlusunna waljamaaca ay qabaan salafkiina ay ku tageen adiladana waa sida lagu kulmin karayo oo gaalada haddii la eego istiaaca iyo awood baa laga nafiyey gaalada istiaaco iyo awood waa laga nafiyey oo waa loo diiday istiaaco iyo awoodna waa loo sugay waxaa laynoo sheegay in gaalada loo sugay istiaaco oo atay mukalafka ku yihiin ee inay la iman waayeen takaaliiftii ay ciqaabka ku mutaysteen oo ilaahay waxa uhi laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha nafna karaamkeed iyo awooddeedu waxay ahaatay mooyaane wax kale lagu kalifi maayo waata markaa uu ilaahay uu yidhi fattaquu llaha ma istatactum waata uu ilaahay yidhi walilaahi cala nnaasi xiju lbayti man istataaca ilayhi sabiila marka haddii la istiaacadu waa mid keliya waxay noqonaysaa kaan ficilka la imani mustaiic ma ahayn haddaanu mustaiic ahayna dembi malaha ayaa ka dhalanaysa ka laadimi kaan xajinin xajka ma awoodaynin haddaanu mar xajka awoodayna mukalafka kuma ahayn baa ka dhalanaysa muslimiintana wax sidaa qabaa ma jiraan marka waxaa ka dhalanaysa hadalka ka laazimay madhabtaas baailnimada uu baail yahay iyaduna inay baail tahay ba markaa ka dhalanaysa oo culamadu waxay yidhahdeen maa lazima minhu baailun fahuwa baail wixii baail ka laazima isaguna waa baail marka mar hadday ka dhalanayso gaaladu maadaama aynay samaynin iimaankii iyo camalkii saalixa ahaa ee wanaagsanaa aynay la imanin inaynay istiaacadii yani markaa ficilka wehelisay inaynay haynin baa ka dhalanaysa haddii la istitaaco kaleba ma jirte waa taasoo keliya dee maxaa lagu ceebeynaya mustaiicba ila ma ahayn sawtii la yidhi laa yukallifu llahu nafsan ilaa wascaha ma waxaa lagu ceebeynaya waxaanu awoodi karay ilaahay waxa uu yidhi fattaquu llaha ma istatactum intaa kari kartaan rabbi ka baq bimacnaa intaad tamakuli kartaane awoodi kartaane asbaabta iyo aalaadkiina iyo xisi ahaan u kari kartaan baa laga tilmaamay marka waxay noqonaysaa kaan ilaahay ka baqin inaan mustaiic ahayn baa ka dhalanaysa haddii ay ficilka la jirkiisumu istiaacadu ahaa oo karaan kale iyo awood kale ma jirto istiaacana gaalada waa loo sugayo nooc waa loo sugay noocna waa laga nafiyey nooca laga nafiyey ilaahay waxa uhi maa kaanuu yastaiicuuna asamca wamaa kaanuu yubsiruun inay wax maqlaan adduunyada markay joogeen samaaca qabuul may may awoodi karaynin marka waxa weeye awoodda laga nafyinaya waxa weeye waa awooddii tawfiiqa ahayd oo lama waafajin baa laga tilmaamay waa alistiaacata yani marka almuujiba tii ficilka waajibinaysa ee ficilku ku dhacayay iyo alistiaacata almusaxixa ay kala yihiin midna ficilkaa ku dhacaya oo yaqacu biha alficil marka tii ficilku ku dhacaya ka maqnayd baa laga tilmaama wuxuu ku yihi khadir nabi muuse inaka lan tastaiica maciya sabra bimacnaa waan idin solonsiinay buu ka tilmaamay marka nusuusta si loo kulmiyo ila adilada sharcigu isma caarido oo isma buriso iskama hor timaadee waa in la yidhaahdo waa kala laba istiaaco midna ficilkay ka horaysaa midna ficilkay la jirkeeda ahaata mid takaaliiftaa ku xidhan oo waa taxisiga ee la dareemayo oo qofka haddaad tidhahdo kaalay tuko hadduu ku yidhahdo ma awoodi karayo waxaa laga yaaba da inaad ku tidhahdo waxay war waad awoodi karaysaa waa inan faya qabayna keen dee adigu kama hadlaysid ilaahay baa ku waafajinaya oo tawfiiqa ma ogin markaad leedahay waad awoodaa laakiin waxaad ka hadlaysaa xisi ahaan wax kuu diidan oo kaa hortaagan ma aragno taasaa laga tilmaama taas ayaa laga tilmaama marka waxa weeye labada istiaaco sidaas iyada abaa loo kala saarayaa hal istiaacana maayo waa kala laba istiaaco haddii la yidhaahdo waxa wey waata ficilka la jirkiisa un ahaatay istiaacadu waxaa ka dhalanaysa kaan ficilka samaynin istiaacada ma haynin haddaanu hayninna e laa yukallifu llahu nafsan ilaa wascaha inaan mukalaf ku noqon oo lagu ceebay waxaana la isku waafaqsan yaho muslimiintu isku waafaqsan tahay